war-saxaafadeed ama warmurtiyeed kan aan kaga hadlo qodobo dhowr ah oo muhiim ah sidaad la socotaan dhacdadii ka dhacday maalintii dhaweyto ama habeenkii dhoweyd meesha la yihahdo garoowe oo foosha xumayd oo waxashnimada ahayd oo wax allaale iyo waxay sal ku lahayd aanay jirinin keliya caqli xumo iyo kibir keliya salka ku haysay laakiin wax weheliyaa aanay jirin marka koowaad waxaan uga tacsiyeynayaa shacabka reer puntland ama shacabka soomaaliyeed oo dhan waxaan si gaara ugu tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay dhacdadaas in iyaga iyo eheladoodii iyaga waxaan leeyahay ilaha janatulfirdowsaha ka waraabiyo gacanka xaqdaran baa dishay duulaan baa loogu yimi ilaahay haw naxariisto eheladii ay ka dhinteenna waxaan leeyahay samariya imaan ilaahay ka siiyo wax ka khayr badan ama ciwad khayr qabana allaha ugu bedelo naftaydana waan uga tacsiyeynayaa oo waxaan uga tacsiyeynayaa wixii iyo qaabkii hay-ad dawliya oo hay-addii dalka ugu sarraysay oo baarlamaanka oo aan anigu oday u ahaa oo wixii lagula kacay dalka sharciyaddiisa ilaalinaysay in sharciyaddii la laalo sistamkii dowladnimadana laga baxo mid u eg qabiil u eg oo qaab daranna maxay ahayd inay lagu dhaqmo taasna waxa weeye aniga kursigu muhiimana ma ahayn laakiin waxaa muhiimay ahayd sida wax u dhacayaan ama in dalku nidaam iyo sistem uu lahaa kaa in laysu maro waxaana muuqataa in la laalay oo u laalmay taas macnaheedu waxay tahay wax puntland la yihahdaa marka ma jirto ayay qoladaasi si cad u tiri maadaama ay sharciyaddeedii laaleen waxay si cad u yidhaahdeen puntland wax la yidhaahdo ma jirto wax lagu heshiiyeyna ma jiraan hadal afka laga yidhahda keliya maa laakiin ficil bay u yidhaahdeen taasna waxa weeye dadka reer puntland iyo naftayda iyo eheladii wax ka dhinteen ba waan uga tacsiinaya intaa kadib dadka reer puntland waxaan leeyahay waan la hadlayo puntland badbaaday u baahan tahay jar bay ka lulataa mabaadiidii lagu dhisay iyo waxyaabihii loo dhisay iyo ahdaaftii laga lahaana way ka weecatay wada lahaanshihii iyo wadaagii wax wadaaggii lagu wada dhistana way ka weecatay waxay maraysaa in koox yari ay u afduuban tahay waxaan leeyahay badbaaday u baahan tahay haddaan la badbaadinna meel fog baa laga dooni doonaa sida ay hadda wax u wadaan kooxdaasi waayo waa koox aan ehelna u lahayn awooddeedana aan lahayn sidaa laajrigeed puntland reer puntlandow badbaaday u baahan tahay waxaana leeyahay wixii talo kale heli kara oo reer puntlandihi ha isu yimaadeen hana tashadeen puntlandna hala badbaadiyo qodobkaana intaasaan kaga gudbaya qodobka saddexaad aan ka hadli doono waxaa weeye waxaan la hadlayaa shacabweynaha degan gobollada sanaag iyo highland iyo bari iyo bari oo ay sida gaarkaa u taabanaysay arrintani ama sida gaarkaa xanuunkani u taabanayay waxaan leeyahay iyaga dhaqan looma xeerin oo nidaam iyo system looma xeerin oo tolnimo iyo wixii laysu sheegi jiray looma xeerin oo bini aadannimo looma xeerin oo meel u badqabtaa ma jirto waxaan leeyahay oo aan soo jeedinayaa dal iyo dabadba wixii joogaa tale inay isugu yimaadaan deg deg ah kana tashadaan qaabkii ay puntland loo dhiilgarayn lahaayeen maadaama ay ka weecatay mabaadiidii iyo ahdaaftii iyo wadalaanshihii lagu dhisay tale deg dega ka yeesha ayaan leeyahay baaqaasaan u soo jeedinayaa waana rajaynayaa inay aqbalaan oo qaataan waxaana leeyahay si deg dega in la isugu yimaado anigana insha allaahu waxaan rajaynayaa dadku way eegayaan war hadal bayna iga sugayaan iyo wax iga soo baxa kana ugu horeeya Ee, waxaan ugu baaqayaa shir wada tashi ah oo la isugu yimaado waxaan kaloo insha allahu samayn doonaa aniguna waxaan mari doonaa mandaqadda gebi ahaan waan mari doonaa mandaqadda Ee, waayo dadkaa codsaday special magaalooyinka waaweyn insha allahu waan tegi doonaa waana la kulmi doonaa talo wixii ay qabaanna waa ururin doonaa markuu soo dhammaado safarkaas iyo socodkaasina insha allahu wixii ka soo baxa waan idinla wadaagi doonaa laakiin waxaad ogaataan oo ku tashataan oo u weelqaadaan oo isu sheegtaan inuu noqdo in la isu yimaado lana tashado Een, iyagana intaas ayaan leeyahay waxaana leeyahay istajiya niyadiinu ha deganaato wax waa iska dhacaan waana dhici doonaan waana dhici jireen laakiin asal waxaa u noqda hadba qaabka loola dhiilgareeyo iyo sida looga tashado marka waxaan leeyahay taladu yay idinka xumaanin iyagana intaasaan kaga gudbaya waxaan rabaa een, dadka een, degan laftigoodu aan isku danta nahay ee degan sool gobolka sool iyo bari oo aan hore uga dhawaajiyey isku dan baanu nahay waa soo dhoweynayaa taladooda iyo waxwada qabsigooda iyo eh, maxay ahaydeenay eh, taageeradooda waan soo dhoweynayaa waxaan kaloo soo dhoweynayaa cid allaale ciddii ka xumaatay dhibaatadii foosha xumayd ee waxashnimada ahayd ee ka dhacday xarunta baarlamaanka ee garoowe cid allaale ciddii ka xumaatay waan soo dhoweynayaa waana uga mahad celinayaa waxaana leeyahay waa mahadsantihiin wixii wax garanayey oo ka damqaday oo u arkayay waxaasi wax puntland iyo ciddii lagu samaynayay midna aanu qurux badnayn taana intaas baan kaga gudbayaa waxaan ku gebagabeynayaa saxaafadeedkayga ee qolada saxaafadda baan rabaa inaan kelmad idhaahdo kelmadaan oranaya waxa weeye maalmahan waxaan maqlayay iyagoo leh guddoomiyihii hore anigu waxaan isu haystaa guddoomiyihii xaqa ahaa isuma haystee waan ahay waayo sifo sharciga aan ku imi sifo sharciga uun baan guddoonka ku waayi karaa taasina may dhicinin markay dhacdo waan ogolahay laakiin saxaafadda waxaan uga digayaa inay ka waantoobaan inay yidhaahdaan guddoomiyihii hore maadaama aanay ahayn wax sharci ah wixii la dhoobdhoobayey iyo wixii la taagtaagayey waxaana daliil idinku ah weerar habeennimo ah oo xaruntii dalka ugu sarraysay ama kuwa weeraraya ay ka soo bixi jireen een, la weeraray dadna lagu laayay shacab iyo ilaaladiiba waxaa kaloo garan kartaan oo iyana la yaab leh in haddana dhiiggii oo yaalla iyo meydkii oo yaalla een, dhaqaale iyo lacag la bixinayey si aroortii la isugu yimaado oo wax loo dhoobdhoobo bal inta gef iyo inta khaladoo meeshaa ku kulmay hantidii ummadda waa la isticmaalay oo waxa loo isticmaalay waxaan sax ahayn iyadoo ummaddu dhinac walba uga baahan dhinac walba oo arrimo bulshayada uga baahan ayaa hantidoodii waxa loo isticmaalay waxaan sax ahayn ka labaad wuxuu ahaa weerar qaawan oo waxashnimo ah kan saddexaad wuxuu ahaa habeennimo kan afraad wuxuu ahaa baarlamaankaoo xidhnaa oo sifo sharciga ku xidhnaa in xoog lagu furto waxaasoo dhan marka la isu geeyo waxay noqonayaan sharci daro iyo sharciyadii puntland oo lagu ciyaaray lana laalay waataana hore u sheegay oo dhawaaqaasi uu yahay ama facaa'ishaasi marka la ururiyo wax puntland la yidhaahdaa ma jirto laakiin koox danaysata baa jirta marka insha allahu taladaydin horaan uga soo jeediyey saxaafaddana intaasaan leeyahay anuu guddoomiyihii xaqa ahaa ee dowladda puntland baan ahay waana ahaan doonaa haddii alla yidhaahdo wax kastay dhoobdhoobaan ilaa laga helayo tala dee dadka aan matelo oo reer puntland ha ahaadeen ama gobollada gaarka ee aan u sii matelo ha ahaadeene ay tala rasmiya ka gaarayaan anuun baa ahaan doona guddoomiyihii baarlamaanka ee xaqa ahaa saxaafadda marka waxaan leeyahay insha allahu iyo hadalku idinka xumaanin